أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين qaala allahu tacaala waatimu alxaja walcumrata lilah waatimuu dhammaystira alxaja xajkii dhammaystira waalcumrata cumradiina dhammaystira lilaahi ilaahay dartii u dhammaystira fa in uxsirtum haddii la idin sharo oo la idinka celiyo dhammaystirkii famastaysara fa calaykum korkiina waxaa amaa wixii istaysara fududaado min alhadyi xaal uu yahay kaasina hadyigii walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa intii yabluqa uu gaaro alhadyu xoolaha hadyiga ah maxillahu meeshii uu ku xalaaloobayey ilaa uu gaaro amase waqtigii uu xalaaloobayey markuu alla subxaanahu wa tacaala uu ka hadlay axkaamtii soonka dabadeed uu ku cadfay axkaamtii jihaadka halkan waxaa laga gelayaa axkaamu lmanaasik axkaamta ku saabsan xajka iyo cumrada qofka sida uu u gudan lahaa iyo alla halkan axkaamtaas ayuu uga hadlayaa dhowr aayadood xajkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka waaweyn shanta tiire islaamka tiirka shanaad ayuu yahay isaga marka suuratu aali cimraanna wujuubkiisa isagoo cad ayuu imaanayaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila halkanna marka xajkii iyo cumradii sidii loo gudan lahaa iyo waxyaabahaas ayuu alla uga hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa atimuu dhammaystira alxaja xajka taam yeela oo dhammaystira iyo walcumrata cumradii lilaahi alla u dhammaystira dartiis awalan aayadda macnaheeda wa atimu lxaja macnaheedu waxa uu yahay xajkii dhammaystira manaasigtiisa sunantiisa yacni arkaantiisa dhammaan dhammaystira cumradana taam yeela oo dhammaystira beytka aada aadaysaan aada siyaaranaysaan xuduuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunankeedii ku dhammaystira ibnu cabaas iyo mujaahid sidaasay ku fasireen calaa dalika marka wa atimuu macnaheeda wa aqiimuu waay ooga oo taam yeela toosiya xajki iyo cumradii ayb sidaa wa aqiimuuna bacdi salafa akhriyeen oo wa atimuu meesha wa aqiimuu bay akhriyeen qaar marka macnahaas haddii aan qabanno oo sidaas ay tahay xajkii iyo cumrada ooga oo taam yeela macnaheedu waxay tahay arkaantii xajka dhammaystira arkaanta xajkana waxaa weeyaan afar alixraam in la xarmado alwuquufu bicarafa carafo oo la istaago maalinta sagaalaad waqtigeedii iyo dawaafu rukni dawaafka yacni beytka lagu siyaarto dawaafulifaadaha ama dawaafu rukni hadba sidii loo yaqaano oo allana uu yidhi walyatawafuu bilbeyt alcatiiq suuratu lxaj iyo rukniga afaraad oo ah alsacyu bayna safa walmarwa safai marwo oo la sacyiyo afartaas waa arkaan waajibaadka xajkana waxa ay kale yihiin mabiitu musdelifa habeenka tobanka oo musdelifo la baryo ramyu ljimaar dhagaxda oo la tuuro naxri hadyi xoole in la qalo qofka mutamatica ama qaarinka waajibka kale waxa uu yahay xalqi tinti oo la xiirto ragga dumarkana xoogaa yara ay iska gooyaan mabiitu minan mino oo la baryo dawaafu lwadaac intaasna waa waajibaadka xajka rukni iyo waajib xaj marka la joogana farqiga u dhexeeya waxay yihiin ruknigu asaga bedel ma aqbalaayo wax bedeli kara ma leh in isaga un lala yimaado weeyaan laakiin waajibku qofka hadduu dhaafo neef xoolo ah buu iska qalayaa neefkaas baana bedel waajibkii ka noqonayo xajka marka intii arkaantaas iyo waajibaadkaa wixii ka soo haray waajibka waxaan ka tegaa alixraamu min almiiqaat miiqaadka oo laga xarmado intaas wixii ka soo haray sunan ayay noqonayaan marka nin qofku inuu arkaantaasna ilaaliyo waajibaadkii ilaaliyo sunankiina ku daro wa atimu alxaja waalcumrata sidaas way calaa tafsiir ibni cabbaas marka tafsiir labaad waxa uu leeyahay xajkii iyo cumradii dhammaystira waxaa laga wadaa xajkana gooni u xajiya cumradana gooni u xajiya oo yacni sanadna xajkii ka dhiga cumradana sanad kale ha laga dhigo cumar iyo yaa tafsiirkaas wataan ayb tafsiir saddexaad waxa uu leeyahay cali ayaa fasiraayo marka aada gurigaagaba ka soo baxaysid xajka soo niyeyso itmaamku sidaas ah ee gurigaaga adoo iska socda haddaad ka soo baxdo meeshii miiqaadka agteeda un ay kugu soo dhacdo un waa laga fiican yahay oo markaa wuxuu leeyahay wa atimu lxaja waxaa uu ku fasiray tamaamuhumaa an tuxrimahumaa muf inaad yacni mufridayni min duwayrati ahlika gurigaagaba aada ka soo niyeysato ayb tafsiir kale isaga wuxuu leeyahay wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo waalcumrata cumrada haddaad bilowdaan dhammaystira oo dhaxa uga teginina dhaxa uga teginino marka haddaad bilowdaan idinku iska taam yeelo dhammaystira ee aayaddaani mana faraysay leeyihiin in la bilaabo dhammaystir unbay sheegi dayib xajka iyo cumraduna waxay uga duwan yihiin acmaasha kale haddii ayaga inta la bilaabo xitaa ay jabaan oo ay hallaabaan waa un lasii dhammaystiraa iyadoo faasid ah oo aan jiraynin burtay ayaan haddana layska laabanaynin sida acmaasha kaleo ayagu dhammaystiray u baahan yihiin hataa hadduu xajki kaa buro laabudda inaad iska taam yeesho faasidkiisa marka almudiyu fii faasidihi ayaa xajka iyo cumradu ay la gaar yihiin salaada laakiin hadday kaa hallaawdo bartaasaad uga baxaysaa markaasaad doonanaysaa wixii kale salaadaadii markaas ka jabay baad soo samaynaysaa kadibna salaaddii baad soo bilaabeen laakiin xajkii isagoo hallaabay gurigaaga isaga soo salaqsan mayside waad taam yeelaysaa iyo waa ku soconaysaa isagoo faasid ah aayadda marka waa atimuudaas saasay ka qaateen ayb waxaa kaloo iyadana meeshaan wanaagsan in laga hadlo xajka iyo cumrada xukunkooda xajku isaga waa waajib layskuma haayo cumradu laakiin hal hiya waajibatun am sunnatun waajib miya mase waa sunno akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin cumradu inay waajib tahay cumar iyo cali iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas sida laga wariyey dhammaan sidaasay ku tageen bacdi ahlilcilmina waxaa laga wariyey oo taabiciin u badan cumradu inay sunno tahay sida xooga badanna waa inay waajib tahay leanna nabiga sal lla ly slam xadiidkii jibriil ayuu kusoo daray wa anta xuja wa tactamira labadoodii aayaddanna waa laysku cadfay wa atimu alxaja waalcumrata ayaa la yidhi naagaha markii ay nebiga su-aaleen jihaad ma nagu waajib yahay nebigu wuxuu ku yidhi calaykunna jihaadun laa qitaala fiihi xajkii iyo cumradiina kalama reebin waxaa dushiinna ah oo waajib idinku ah xaj aan dagaal lahayn waa maxay xaj iyo cumro calaykunna bowna nebigu cabiray waxaa dushiinna ah oo korkiinna waajib ku ah ayib sidaasaana marka culimmadu ay u badan yihiin marka allah wuxuu leeyahay wa atimuu dhammaystira alxaja xajkii dhammaystira iyo wal xadiid marka daciifo cumradu inay sunno tahay sheegayaa jiro xajaaj ibnu ardaah uu ku jiro oo asxaabu sunanna ay soo saareen laakiin xadiidkaasi waa daciif wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo waalcumrata cumrada lilaahi alla u dhammaystira fain uxsirtum haddii la idin sharo ixsaarku waxaa weeyaan adigii iyo xajkii inaad dhammaystirta iyo adiga waa la idinkala dhex galay ixsaarkaasi muxuu noqonaa marka waxaa ibnu cabbaas iyo waxay ku tageen ixsaarka in laga wado cadow hadduu idinkala dhex galo adigii iyo xajkii haddii cadow idinkala dhex galo oo aada gaari weyso meelaha xajka lagu guto iyo cumrada taasay aayaddu ka warramay waxayna daliil arrintaa u ah bay dhaheen fa idaa amintum baa gadaal laga dhahay fa idaa amintum haddaad nabad gashaan wa qof marka cabsi cadow ka cabsanayeybaa fa idaa amintum lagula khitaabaa walidaalika marka haddaan sidaas ku soconno macnaheedu waxay tahay qofka hadduu jirrado ama lug ka jabo ee uu dhammaystiri waayo xajka meeshaa uu ku jiraday buu iska fadhinayaa ilaa uu ka raysto markuu raysto ayuu acmaalulcumra ku xalaaloobaya laabudda inuu beytkii tago dawaafna sameeyo sacyi sameeyo tinta iska xiiro sidaasaa marka xataa hadduu xajka dhaafay waa inuu acmaalulcumra ku xalaaloobaa lianna iyagu waxay yidhaahdeen ixsaarku cadow bis waaye ibnu cabbaasaa sidaas ka mida ibnu cumara laga wariyey waxaa laga wariyey imaamu shaafici qowlka uu ku tegayna sidaas marka fa in uxsirtum haddii la idinka manciyo xajkii iyo cumradii inaad dhammaystirtaan maxaa idinka mancinaya cadow ama haddii jiro idinka celiso jiro iyada loo furi maayo waa la joogaa waagii uu qofku raysto ayuu wixiisii dhammaystirayaa intaas ka horeysana wixii muxrim ka xaaraam ahaa waa ka xaaraam ninkan ibnu mascuud iyo a'imo kale oo saxaabada qaarkood iyaguna waxay ku tageen ixsaarku waa caam jiro jab cadow kulligiis caam uu ku yahay oo iyaga marka meeshaan waxay leeyihiin fa in uxsirtum haddii xajkii iyo cumradii inaad dhammaystirtaan la idiin diido maxaa idiin diidaayo jiro ama waad jabteen cadow baa dhexdii fadhiistay iyagu waa caam yeeleen marka farqiga marka wuxuu ka soo baxaa qoladan caam yeelayso waxay leeyihiin qofku hadduu jirado xajkii la wadi waayo bartiisaasuu ku xalaaloobayaa meeshaas uu joogo oo uu sidaas ku noqday ayuu xoolana ku qalayaa tintiina ku xiiranayaa bis khalaas waana u dhammaatay ayb qoladan kale hore ibnu cabbaas iyo ibnu cumarna waxay leeyihin maya sidii aan sheegnay wana oo ninkaasi meeshiisu iska joogayaa waagii uu raysto ha dhammaystiro cadowga laakiin shanigiisu waa ka duwan yahay aayaddanna cadowgay ka warramee bay dhaheen leanna waxayba ku timidba qisadii xudaybiye markii nebiga laga celiyey maka inuu galo meeshii xudaybiya ku qalay xoolihii kuna xiirtay timihii waana iska laabtay sheekh maxamed ilamiini shanqiiqina qowlkaas ibnu cabbaas iyo ayuu rajaxayaa ee in badan saasay rajaxaan qaarkoodna waa iska caam yeelaan cumuumka xadiidka kusoo arooray man kusira aw curija qofkii la jebiyo ama la la lug ka dhu ka dhutinayo aan socon karin ee xajkii markaasaa aan ku aadi karin wuxuu leeyahay hadi baa korkiisa ah sanada dambena ha soo xajiyo xadiidkaas marka waa saxiix ibnu cabbaas iyana waxay ku tawjiihiyeen ama ay ku macneeyeen qofku marka uu sidaas yeelaayo waa hadduu shardi galay ishtiraad wax la yidhaahdaa jiro marka la xarmanaayo xajka ama cumrada qofku haddii uu yidhaahdo labayka xajatan allaahuma maxillii xaysu xabastanii ilaahu meeshaan ku xalaaloobaayo waa meeshaa igu celiso haddaad jiro iyo wax isaga baqayso shardigaa inaa gasho shardigana xadiidkiisa bukhaari uu ku yaallaa min xadiidi caaisha qisadii dubaaca radia allaahu canha nebigay u timid waa xanuunsanaa bay tiri rasuul allow inaan dhammaystiri waayaan ka baqayaa markaasuu wuxuu yidhi xajii xujii washtaritii xaji shardina gal marka ninku markuu shardi galo ayuu bartiisa ku xalaaloobaya shardigaana u keenaya arrintaas ee maahan inuu muxsar noqonayo bimujarad ilmarad inuu muxsar ku noqonayo ma aha masaa'il marka de furuucda iyo fiqiga iskale laakiin aayaddii marka in la macneeyo oo meeshaa laga macneeyo daruuriyay noqonaysaa ayb fa in uxsirtum haddii la idinka manciyo xajkii cumradii inaad dhammaystirtaan famastaysara facalaykum korkiina waxaa ah maa wixii istaysara fududaaday oo min alhadyi xoolo ah dhiiggan marka waxaa la yidhaha damulmuxsar ninka xajka laga celiyo cadow xajkii isaga kale dhex galo waxaa laga raboonayaa dhiig inuu daadiyo ayb dhiiggaa marka famastaysara baa la yidhi wixii fududaado ari baa ugu yar marka lo geel intaba waa la waa lagu samayn karaa ayb leanna waa famastaysara min alhadyi baa la yidhi meeshaan rasuulka isaga lo iyo geel ayaa xudaybiye ay qaleen ari ma aynan qalin laakiin ariga lo-da geela kulli waa ku wada baxaysa ayb dhiiggan marka damul ixsaara la yidhaha marka waxaa keenay shariddaa qofka la sharay wuxuu noqonayaa marka xoolahaasi xaggee lagu qalayaa barta lagu sharay ee uu dhaafi waayo meeshaasuu ku qalayaa sidai nebiga asxaabtiisuba yeelaan kadibna tintiibuu iska xiirayaa bis wax lagu leeyahayna male haddii xajatulislaam ay ahayd xajkaas dabcan xajatulislaam inuu la yimaado waa laga rabaa laakiin qallo kale hadday xaj sunnaa iyo wax lamida uu ahaa xaj kale inuu la yimaado ku waajibaya ma jiraan leanna nebiga cumradii xudaybiya cumro ahaan waa loo xisaabay afar cumro ayuu nebiga sameeyey xudaybiye cumro waayo dhammaystiran waa tii laga celiyey mana gaarin cumrat lqadaa sanadii toddobaaduu galay cumrat lqadaana maahan in laga wado tii horaa lasoo qallayna maahane waa cumro ku timid heshiisaa laga wadaa cumrat lqadiyana waa laga tan saddexaadna waxay ahayd jiciraana midda afaraadna tii xajka ugu dhex jirtayba ayb dhiiggaas marka qofka hadduunan haysanin ama aanu awoodi karin neefkii arigaa la qiimeynaa cunto ayuu ku gadayaa haddii uusan awoodi karin cuntadii la qiimeeyey ayaa soon loo bedela halkii koombo hal maalinoo soonay noqonaysaa oo markaa waxaa weeyaan damul bedel waa dhiig bedel leh weeyaan dhiiggan isaga ayb meeshii marka la yidhaahdo xoolaa la qalayaa iyo badaraa la bixinaa xaramka haddii la gaari karo waa la gaarsiina haddaan la gaari karin meeshaasuu ku qalayaa kuna bixinaya sida nebiga asxaabtiisuba ay yeeleen ayib fain fain uxsirtum haddii la idin sharo fa calaykum korkiina maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday min alhadyi xaal oo hadyi ku bayaansan yahay walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum war cusub marka wa atimuuday ku cadfan tahay sida saxdaas as xooga badan walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa intii yabluqa uu gaarayo alhadyu xoolihii maxillahu meeshii uu ku xalaaloobayay meeshan marka aada u fahma walaa taxliquu ru'uusakum famastaysara min alhadyi kuma cadfana haddii lagu cadfo famastaysara min alhadyi macnuhu wuxuu noqonayaa ninkii la sharay xoolaha bixiyo madaxan ayuusa xiiranin ilaa xoolahaas xaramka ay tagaan marka wuxuu shardinayaa xoolihii in xaramka la geeyo maalinkaas tobankoo kalena qofka uu xiirto ibnu mascuudaa laga wariyey tafsiir saas oo kale ibnu jariiri tabarina tafsiirkaasu isagu rajaxay ibnu kathiir laakiin wuxuu yidhi maya tafsiirkaas saxiix maha lianna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xiirtay xudaybiyu ku xiirtay xoolahana ku qalay carabna ma gaarsiinin marka mar haddii xadiid meeshii yaallo aayadda marka sida xadiidka u socdo ayay usocot ayay u socotaa marka war cusub waayo waa atimu lxaja dhammaystiraya walcumrata lilahi alla u dhammaystira haddaad xarmataan walaa taxliquu ha xiiranina marka ru'uusakum madaxyadiina ha xiirina xataa yabluqa ilaa uu gaaro alhadyu hadyigii maxillahu meeshii uu ku xalaaloobaayey ama waqtigii uu xalaaloobaayey lianna maxillahu waa daraf miimi ah waayo darfu zamaanna waa laga laqbayn karaa darfu makaanna waa laga laqbayn karaa meeshii uu ku xalaaloobaya marka waa waa meeshee waa xaramkii mar haddii la tegi karo qofka uu xarmado ilaa uu meeshii neefkaas lagu qalaayo xaramkii waqtigii la gowracayay laga gaaro yaanu madaxiisa taabanin xalqiga marka waqtiga ixraamka tinta la xiiro ama la gooyo waxay ka mid tahay min maxduuraati alixraam ixraamku marka qofku markuu galo xaj iyo cumro oo uu talbiyada bilaabo waxyaabaha ka xaaraam noqonayo ragoo kale haddii uu yahay dharka midkiisa jirka ku tolan ee gacmaha iyo lugaha iyo waxyaabahaas leh naag hadday tahayna niqaabkii ayaa ka xaaraam noqonayo iyo inay gacmaha geliso waxyaabahan marka galoofiska oo kale ayb diib iyo barafuun labadoodaba ma u dhowaanayaan tintii lama gooyin karo waa sida aayaddanba ay tilmaantay jimaacii lalama imaan karo weliba jimaaca xajkuu fasaadiyaa ayb nikaax lalama imaan karo lama gunti karo waxyaabahaas oo dhan marka qofka muxrimkaa sayd iyo ugaar inuu sameyno ugaarsado waa ka xaaraam intaas marka haddii uu ku dhaco ugaar haddii uu dilay ugaarkii qadarkiisii wax la-eg oo neef xoola ah baa laga rabaa suuratulmaa-idaan ugu tegaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaun milu maa qatala min annacam ee jimaaca isaga hal geelaa waajibayso hal geela ayaa waajibayo iyo sanada dambe markaa yacnii uu xajkii la imaado waana markaas qabla taxalluli lwal hadduu sameeyo ayb intaa kadib marka wixii intaa kasoo haray ee muxaramaatu lixraam qofka hadduu ku dhaco barafuun uu marsaday tintiibuu xiirtay aayaddan noo keenaysa walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiina xataa intii yabluga uu gaarayo alhadyu hadyigii maxillahu waqtigii uu xalaaloobayay ama meeshii uu ku xalaaloobayey ayb faman qofkii kaana ahaaday huwa mankuba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase bihi ay fiihi isaga dhexdiisa adan dhib ou ahaaday min ra'sihi madaxiisa xaggiisa uu ahaaday fa fidyatun ee fa xalaqa markaas xiirtow fa calayhi korkiisa fidyatun furasho ayaa ah min siyaamin fidyada ow min siyaamin soon ah ow sadaqatin sadaqa ah ow nusukin ama neef ari ah oo la qala ah yaa korkiisa ahaatay halkan marka maadaama madaxii yaa la xiirin layidhi hadday daruura timaado ka waran oo qofkii tintii xoogaa madaxii tin madaxii uu ka xanuunsado oo tintii ay noqoto inuu xiiro aayaddaani waxay ku timid ay kusoo degtay kacbu bnu cujra nebigaa la ii keenay buu yidhi iyadoo injirtu iga daadanayso madaxayga markaasuu nebigu ii yidhi waxaan arkaa madaxa cayayaanka kaaga socdo inuu ku gaarsiiyey dhib aada u fara badan ma heli kartaa buu yidhi neef hadaad doonta neef iska qal ama saddex maal yacni waxaad soontaa saddex maalmood ama lix miskiin min nusuus laba madaal sii kiiba ayb marka saddex suus ayaa lix miskiin loo qaybina min nusnusu ayay helayaan marka nisfu saac nisfu saac nisfu saac ayay u helayaan sidaa ma yeeli kartaa saas yeel buu yidhi intaad iska xiirto ayb aayadda marka isagay kusoo degtay dadkana caamay u tahay ayib marka haddii ninkii cudurdaarka u xiiray tintiisii la yidhi ha iska bixiyo fidya ninkii kas u xiiray min baabi owlaa wey marka oo isagoo og tintii ama jahli u xiirtay wuxuu bixinayaa isagana sidaan oo kale ayib faman qofkii kaana ahaaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase bihi fiihi isaga dhexdiisa adan dhib ou ahaaday min ra'sihi madaa madaxiisa xaggiisa yacnii uu kaga sugan yahay dhib fafa xalaqa xiirtay markaas ruqsadaa qaatee xiirtay fa calayhi korkiisa fidyatun fidya ah min siyaamin oo soon ah ow sadaqatin ama sadaqa ow nusukin ama xoolo la googo rasuulkaa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam soonku waa saddex beri sadaqaduna waa lix miskiin qadarka la bixinaayana waa saddex suus marka saddex suus marka lix la siiyo ninkiiba meequu helaa nusuuskiiba nusuuskuna waa laba koombo laba madaal ayb ow nusukinna waxa ay tahay nusuguna waxaa weeyaan ri in la gowraco ayb ninkii lo gowraco ama geel gowracona waa u gudaysaa dabcan min baabi owlaa sidan marka qof allaale qofkii ku dhaco yacni shay oo maxduuraatulixraam ah intii aan ka reebnay maahane jimaaca iyo qofkii sayd iyo waxaas ugaarsi iyo gala marka laga reebo qofka barafuun oo kale isku shubo amase yacnii dhar toltolan iyo wax sidaa u qaato qofkaa yacni waxyaabaha uu la imaanayo u bixinayo tanay noqoneen ayb midaan oo kale iyadaa ile looga qiyaas qaadanayo isku isku meel wa fa idaa amintum fa idaa haddii amintum aada aamin noqotaan cadowgii ka aamin noqotaan marka qariinana waayo fa idaa amintum ixsaarkii hore in laga hadlaayo cadow in laga wado fa idaa amintumaa kutusaysa leanna qof jiran lama dhaho fa idaa amintum qofka jiran waa soo raystaa maahane waa nabadgalaa maahan fa idaa haddii amintum aada aamin noqotaan ood nabad gashaan cadowgii ka nabad gashaan faman tamataca qofkii raaxaysto bilcumrati cumro ku biitmaami alcumrati cumro dhammaystirkeeda ku raaxaysto ila alxaji ilaa ixraami alxaji xajka xarmashadiisa intii ka ah ilaa laga gaaro raaxaysto fa calayhi korkiisa maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday oo min alhadyi xoolo ah halkana xukun kalena loogu sheegaya qofkii tamatuco tamatuc marka maxaa la yidhaha afar shardi qofkii laga helaa mutamatic la yidhahda shardiga koowaad waxay tahay waa inuu cumro xarmadaa bilihii xajka waa inuu cumro xarmaday kusoo dhawaaqay bilaha xajka bilaha xajka waa shawaal dulqacda iyo sagaalka maalmood ee dulxija ashhuru lxaj inuu cumro xarmado koow shardiga labaadna waxay tahay cumradaas markuu ka baxo inuu markaa yacni sanadkaas uu xajiyo cumradaas ashhurulxaj uu xarmaday markuu dhammeeyo isla sanadkaas waa inuu xajkii la imaado haddii uu intuu cumro sameeyo bilihii xajka iska tago ee sanadkaa sanadka xigo uu soo xajiyo mutamatic maaha ninkaas waa inuu isla sanadkaana xajkii ku qabtaa shardiga saddexaadna waxa uu yahay an yuxrima bilxaji min makata marka uu xajka xarmanayo sideedaadkana waa inuu maka ka xarmado haddii uunan maka ka soo xarmanin oo uu meel kale ka xarmado miiqaad iyo wax lamida uu aado ama waddankiisii intuu u laabto haddana uu soo baxo ee uu markaa miiqaadka ka soo xarmadana ee mutamatic ma noqonayo mufrid iyo wax kaleu noqday shardiga afaraadna waxa uu yahay anlaa yakuuna min xaadiri lmasjid alxaraam nin maka deganna waa inuusan ahayn ninkaas aafaaqi waa inuu yahay afartaa shardi marka la helo faman tamataca markaasay imaanaysa ashhurulxaj ayuu cumraystay xaj baa isla sanadkaas uu xajiyey eemakou ka xarmaday xajkaas reer makana ma aha oo waa nin aafaaqi ah intaa markau isku haysto waa mutamatic marka alla wuxuu leeyahay fa idaa amintum haddaad nabad gashaan ood aamin noqotaan faman qofkii tamataca raaxaysto bilcumrati cumro ku raaxaystay inuu dhammaystiray ila alxaji ilaa waqti alxaji ilaa xajka waqtigiisa raaxadaasna waa maxay cumradii uu xirtay markuu sameeyey dawaaf sacyi tintiina xiirtay dharkii iska bedela xalaal haddii naagtiisa u joogto naagtiiba uu tegi karaa barafuunkiisu iska marsan karaa wax allaale wax ka wixii muxrim ka xaaraam ah xaaraankama ahasan maalintii sideedaadoo haddana marka xajkii xarmaday ninkaa marka ilaa xajka laga gaaro waa raaxaystay soo maha wuxuuna ku raaxaystay cumro u hormartay mutamati waa kaaswaxaa kaloo culammada isqilaax mutamatic ay ku sheegaan qofka qaarinka qiraankuna waa tamatuc leanna asaga laftiisa demka waa laga rabaa ayb faman qofkii tamataca raaxaystay bilcumrati cumro ku raaxaystay ila alxaji ilaa xajka uu ka xarmado fa calayhi korkiisa maa ayaa qofkaas ahaaday istaysara fududaaday oo min alhadyi xoolo ah ninkaa marka maxaa laga rabaa xoolaa laga rabaa maalinta tobnaad waxaa u qalayaa marka iyo maalmihii maalmaha ka dambe ayaamu tashriiqa wuxuu qalayaa xoolihii buu qalayaa hadyi baa marka ninkaa waajib ku ah haddii marka la awoodi waayo waa kan faman qofkii lam yajid aan helaynin hadyigii fa calayhi korkiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda ahaaday korkiisa fil xaji xajka dhexdiisa uu ku soomo dayb wa sabcatin iyo toddobo idaa rajactum haddii siyaamu sabcatin toddoba soonkoodaa korkiisa ahaaday idaa rajactum haddaad laabataan ood gurigiina u laabataan qofkii marka waxaa ku waajibay hadii haddii waa waayey waa waayey goormaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa lacagtii uu ku gadan lahaa ma haysto xoolihii ma haayo lacagtii uu ku gadan lahaa ma haysto ama lacagtii waa haayaa laakiin xoolo ma joogaan hayru waajid waayo ninkaas ama lacag waa haystaa laakiin wuxuu ka baqayaa nafaqadii inay ka go-do hadduu xoolo ku gato nafaqadaadii ninkaasi waa hayru waajid asaguna intaasba xoolihii waa joogaan laakiin lacagta iyagoo kale qiimahooda wax ka badanay joogaan markaasoo kale isagiina wixiisii nafaqadii waxba u yaabayaa waa iska dhaafaya soona u bedelayaa intaas oo dhan faman lam yajid bay gelaysaa faman lam yajid qofkaan helin xoolihii aan helin hadigii fa calayhi korkiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda ahaaday fi lxaji xajka dhexdiisa fi lxaji marka goormaa la dhahaa aimada waa waxay u badan yihiin qofkaasi inuu lixda toddobada sideedda uu iska xajiyo oo iska soo soomo ama toddobada sideedda iyo sagaalka isaga yowmu carafa waa iska soomi karaa lianna ninkaani waqtigii xajka waa lagu jiraa ee soonna waa lagu leeyahay markaas uu soomaayo marka inuu xarmadaa waajib ma tahay asagoo xarman miyaa laga rabaa mase inta aanba la gaarin lixda toddobada sideedduu iska soomayaa isagoon weli xarmanin waxaa fiican inuu xarmado qofku haddii soon uu rabo lixdaba ha iska xarmado dharkiisii wixiisi ha gashto xajkii ha ku dhawaaqo asagoo muxrim ah oo xaj xarman soonkan saddexda maalin ha iska sameeyo hadduu waqtigaa samayn waayana ma soomi kara ayaa mutashriiqa koob iyo tobanka labayo tobanka saddexiyo tobanka ilaa saddexdaa maalmood ayaamulxaji waa ka mid yihiin ma soomi karaa shaafici qowlkiisa qadiimka waa soomi karaa buu leeyahay qowlkaas qadiimkaana raajixsan lianna caa-isha iyo ibnu cumar waxay wariyeen nebiga ayaa mutashriiqa waa ruqseeyey in la soomo qofka xaajiga oo aan hadiga heli karin maalmaha waa u ruqseeyey ayib qowluljadiidkuna wuxuu fiirinayaa xadiidkii ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilahi tacaala laakiin ninkani gaar baa nebiga ruqso u siiyey xadiidkaana waa sugnaaday markaa saddex iyo koob iyo tobanka labayo tobanka saddex iyo tobankana waa soomi karaa ayb haddii intaa ay dhaaftana uu soomi waayo si kastoy ahaataba tobankii maalmood ma ka dhacaya waxaa laga rabaa marka saddex maalinna inuu gaar u soomo qalla dabcan iyagoo qalla un iska iyo toddobo toddobadii kale waa kala reebayaa laakiin saddex xoogaa furo u dhexaysiinayaa toddobo kale tobankiina marka waa kuwaas faman lam yajid qofkaan hel helin fa siyaamu fa calayhi korkiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda ahaaday fi lxaji xajka dhexdiisa uu soomo iyo wa sabcatin toddoba soonkood idaa haddii rajactum aada laabataan ood guryihiinni u laabataan guryihiinni markaad tagtaanna toddoba tilka taadaasi casharatun toban waay kaamilatun oo dhammaystiran marka tobankaas ayuu soomaya meeshaana culammadu waxay uga qiyaasteen qofkii ka tago waajibaadka hadaaye markaan ka hadlaynay waxaan dhahnay waajib qofka hadduu ka tago min waajibaati alxaji bedel buu leeyahay waajibka bedelkiisana neef ari inuu bixiyo neefkii waa la waayey see la yeelaa tanoo kale la sameyna dee neefkii la waayo toban maalmood uu soomaya daalika kaagaas ishaarada xaggay u laabanaya marka ishaaradu waxay u noqonaya waa tamatuca ilaa faman tamatacaa soo hormarta daalika tamatucaasi liman ayaa iskale oo u sugnaaday lam yakun aan ahayn aan ahaanin huwa isagu ee ahluhu daalika xukunkaa tamatuca dheh tamatucaasi liman buu u sugnaaday qof lam yakun ounan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri lmasjidi alxaraami xaadiri lmasjidi masjidkii kuwii degan alxaraami xurmada lahaa kuwii degan ehelkiisu aanay ahayn marka tamatuciina waa kaa shuruudii afarta ahaan sheegayna waxaa ka mid ahayd anlaa yakuuna min xaadiri lmasjid alxaraam waa kan marka aayaddii baaba sheegtay daalika ishaaradu marka tamatucaasay u noqone liman ayuu u sugnaaday oo tamatucayo lam yakun ounan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri lmasjidi masjidkii kuwa degan alxaraami xurmada lahaa marka xaadir ilmasjid alxaraam yaa la dhihi karaa qaar waxay yidhaahdeen ahlulxaramka wax allaale wixii xaramkaas dhex degan ama maka ha deganaado ama maka banaankeeda ha deganaado ninkaas waa xaadir ilmasjid alxaraam ayb qowl sidaasuu leeyahay imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi nin kasto oo masjidulxaraamku masaafatulqasri ka yar u jiro waa min xaadiri lmasjid alxaraam ayuu noqonaa masaafatulqasrina adu waa siddeetan iyo labo siddeetan iyo afar kilomitr meelaha ninkii marka siddeetan kilomitr ka yar maka u jiro xaramkii u jira ninkaa wuxuu noqonayaa min xaadiri lmasjid alxaraam mana tamatucayo isaga qaarna ishaaradan waxay u celiyaan daalika xugunkaas oo ah hadyiga iyo xoolaha la bixinaayo liman ay ayuu usugnaadeen lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam waxay ku kala duwan yihiin marka daalika haddaan tamatuca u celino iyo haddaan dhahno daalika hadyigaas lasoo sheegay yacni waxay ku kala duwan yihiin qowlkan dambe wuxuu leeyahay qofka makiga waa tamatuci karaa see u tamatuca waa baxayaa xilliguu tagaa ashhurulxaj waa soo cumraysana cumradii buu ka xalaaloobay waa iska joogaa xajka marka la gaarana dadka u raaca markuu soo laabta asaga makigaasi hadyi lagama rabo soonna lagama rabo asaga daalika markaas waxaan u celinay xugunkan oo ah famastaysara min alhadyi iyaan u celi u celinay markaasna haddii daalika aan u celino tamatuca laftiisana nin maki a tamatuc maba samayn karo qowlkaasna ibnu cabbaas iyo mufasiriin badanaa ku tageen aayadda marka axkaamteedu aaday u fara badan tahay eewaxyaabihii furuucda in lagu sheego loogu baahnaana dhantaan ugu qasbaysa leanna ishaaraadkan iyo meelahay u kala noqonayaana fuqahadu ku kala aragti duwan yihiin daalika kaagaas tamatucaasi liman ayaa iskale lam yakun uusan ahaanin ahluhu ehelkiisa xaadiri lmasjidi masjidkii kuwii degan aynan ahayn alxaraami xurmada lahaa ahlu xaram ninaan ahayn ayaa xukunkaas tamatuca iskale wataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabkiisuna waa aada u daran yahay taana ogaada alxaju ashhuru macluumaat alxaju waqtu lxaji xajka waqtigiisa ashhurun bila waayo bilaha oo macluumaatin layaqa macluumaatun la yaqaano faman qofkii farada faman ruuxii farada isku farad yeelay korkiisa ku farad yeelay fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajkii ku farad yeelay falaa rafatha afxumo walaa fusuuqa daaca ka bax walaa jidaala muran filxaji xajka dhexdiis ma ahaanin wamaa wixii tafcaluu aada samaysaanoo min khayrin khayr ah yaclamhu llaahu alla ogaadee waa tawaabina alla markaas watasawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi sahaykan ugu fiican attaqwaa midda baryo looga gaashaantow wattaquuni iga cabsada aniga yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka aho aayaddanna alla wuxuu uga hadlayaa mawaaqiitu lxaj xajku laba miiqaad buu leeyahay miiqaad zamaani iyo miiqaad makaani zaman xajku bilowdo iyo meelo uu ka bilowdo ayuu leeyahay aayaddaani marka waxay ka hadlaysaa mawaaqiidka zamaaniga goormaa xajka u bilowdaa marka alxaju xaj inta la yidhaahdo ashhurun ma looga qabri karo oo inta la yidhahdo alxaju xajku ashhurun bilo waaye suuragal maaha xajku bil maaha xajku waa camal marka laabudda in la qadaraa mudaaf waaye marka oo la yidhaahdo waqtulxaji alxaju ay waqtulxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waaye macluumaatun la yaqaano qowl macno kalena wuxuu yahay alxaju xajku xaju ashhurin bilo xajintood waay xajku labadaas markaas hadda labadaa taqdiir markaan galno laba xugunaa ku kala xirmaya isla markiiba haddii waqtulxaji aan qadarno macnaheedu waxay tahay laba saddexdan bilood shawaal iyo dulqacda iyo sagaal maalmood ee dulxijo ugu horeyso wax aan ahayn xajka maba la xihan karo mana ansaxayo haddaan dhahno waqtu lxaji aan soo qadarno haddaan qowlka kale qadarnoon dhahno alxaju xajku xaju ashhurin bila xajkood waaye macluumaatun oo la yaqaano sida haddii la yidhaahdana waxaa ka soo baxaysa marka bilahaasuu xajku aada kaamil ugu yahay marka sanadkao dhan haddii la xirto xaj waa bannaantaha ka soo baxaysa sidaasna aimo badana ku tageen maalig uu ka mid yahay abuu xaniifa imaam axmed isxaaq ibnu raahuya aimadaas saasay ku tageen xajka haddii bishaan hadda aan ku jirna jumaad jumaadaluula hadda haddii xaj qof ku dhawaaqo waa ka ansaxaa bay leeyihin ilaa xajka laga gaarana muxrim oo iska ahaan ayb shaafici laakiin wuxuu leeyahy maya maba guntan maayaba xaj lianna waqtu lxaji ashhuru macluumaatuhum shawaal dulqacda waqtiyadaasu xajka guntan maay haddii laakiin hadda uu xajkii ku dhawaaqo muxuu ku xalaaloobi karaa me mase waa laaqi laba qowl baa ku jirta shaafici uu leeyahay wuxuu leeyahay qofka sidaa yeelay xaj kama ansaxayo laakiin cumraha ka dhigto cumrada ile sanadka o dhan la cumraystaayo waqtulxajida aan ku wadno marka waqtulxaji xajka waqtigiisa ashhurun bila waaye bilaha oo macluumaatun la yaqaano faman qofkii farada farad yeelo yacnii nafsadiisa korkeeda fiihinna bilahaa dhexdooda alxaja xajkii ku farad yeela nafsadiisa bilahaas shawaal dulqacdo iyo sagaalka dulxujo ugu horeyso falaa rafatha afxumo walaa fusuuqa rafathku waa afxumo jimaaci waa soo gelaa muqadamaadkii jimaaca iyo waa soo gelayaa jimaac laga sheekeeyo iyo warxumada kale waa soo gelayaa rafad afxumo walaa fusuuqa daaca ka bax walaa jidaala dood ma ahanin fi lxaji xajka dhexdiisa dooddaas marka laba tafsiiraa ku jiro tafsiir wuxuu leeyahay dood xajka dhexdiisa kuma sugna bilaha xajka in laysku qabsadaa ma aha xajkii waa la galay lama gelin maya waa murankaas lama rabo leanna qur-aanka aada u kala caddeeya muranka ka daaya waa la hadda yacni dadku waxay gaareen muranka iyo macangegnimadu waxay iska gaartay yacni in la yidhaahdo maalinta sagaalaad ee saddex malyan oo muslimiina ay carafaad taagan yihiin rabbi baryaayaan in la yidhahdo sagaal ma aha maalinkaas oo maxay tahay sideed waayo dad yar inay saas yidhaahdaan marka waxaasoo kale waxay iska noqonayaan yacni waxyaabaha la diida ayay ka mid tahay muranka saas gaaray wax fiican maaha muslimka dhan lagu khilaafa ee waxaa kaloo iyadana walaa jidaala lagu macneeyey muran xajka dhexdiisa ma ahaanin yani dadku inay doodaanoo qofka uu qofka kale ka caraysiiyo oo mukhaasamada iyo dooda caadiga maaha in xajka lagu galo wamaa tafcaluu wixii aada samaysaanoo min khayrin khayr ah yaclamhu llaahu alla ogaadee waa ogyahay macnaha waa idinka hawaabina meelay u yaallaan waaya ilaahay subxaanahu watacaala ma ka dhumayaan watasawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi sahay midda ugu khayr badan attaqwaa waa midda baryo looga gaashaanto yani aayaddan waxay kusoo degtay sida bukhaari uu warinayo reer yeman niman ah ayaa waxay dhihi jireen naxnu lmutawakiluun annaga ilaahan tala saaranaynaa marti allaan nahay wax sahay u qaadan mayna xajka maka markay tagaan ayay markaa wax markay ka go-aan iyay baryo geli jireen bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin haddii da baryadii ay wax ku waayaan qof inuu wax hado ama inuu wax boobo iyo ayaa iska dhacaysa markaasa alla wuxuu leeyahay maya saha yeeline sahay qaata sahay qaata sahayna waxaa ugu fiican midda qofka uu baryo isaga ilaaliyo taqwa marka waa gaashaan maxay gaashaan uga noqonaysaa dad inaad tuugto qofku marka inuu xajka sahaydiisa u qaato ama in la yidhaha watasawaduu sahay qaata meeshaasay ku dhammaatay warkooda faina khayra zaadi sahay midda u khayr badan attaqwa alla ka cabsi waay ibnu kaiir wuxuu leeyahy daa'iman qur-aanku usluubkiisu wuxuu yahay shay maadi a marka lagugu waaniyo ama lagu sheego shaygii macnihiisa wax leh oo macnawi aba alla uu dadka xusuusina tan oo kale hadda waa tan sahay alla qaataa layidhi sahaydan adduunyaday ku nooleyne maxaa kaloo ka fiican sahayda aakhiro baa na naloo sheegaa suurat lacraafna waxaan ugu tegaynaa walibaasu taqwa dalika khayr yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr bani aadamow ilaahay wuxuu idinku siineeyey dharkaa iyo waxaa qaata dharkan adduunyadoo ku asturaa aakhiro wax ku asturaa u baahan tahay maxaa ku asturaayo wa libaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa daalika khayrun kaas a khayr badan mar kasta marka wuxuu ku xusuusinayaa aakhiro adduunkii iyo aakhiradii waa laisugu kaa xiraya ayb haddii kale waxaa noqonaya qof uun formalka ka fiican qalbigiina eber uu yahay oo aakhiro eber un iska ah ayb iyou noqonaa qiyaamahana nebigu wuxuu yidhi yujaau yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi asamiini laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa nin weyn oo buuran ilaahay agtiisana aan kanaaco garabkeed dhammayn marka tii wuxuu ka tegay alla kacabsigii iyo macnawiyaadkiisiiba kharibmay watasawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi sahayta ugu khayrka badan attaqwaa weeyaan alla kacabsi ama midii looga gaashaanto dad baryihiisa wattaquuni iga cabsada aniga yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow mawaaqiidka makaaniga ee xajku uu leeyahayna waa shan maadaama zamaanigii laga hadlay makaanigii in laga hadla waa munaasab waa shan weeyaan mawaaqiiddaa marka waxay kala tahay nabiga sal alla ly slama reer madiina dulxulayfa u xadeeyey reer yemanna yalamlam reer shaamna juxfa reer yani najdina qarni qarn qarna almanaazil afar daatu cirqinna reer ciraaq nebiga maa xadeeyey cumar miyaa xad ka dhigay miiqaad ka yeelay waa laysku hayaa aduu axaadiidteeda haddii laysku kakabo xoog waa yeelanaysaa reer ciraaqna marka daatu cirqin markay marayaanay kasoo xarmanayaan nebigu wuxuu yidhi hunna lahunna waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna miman araada alxaja waalcumra mawaaqiidda dadka aan sheegnaa iskale iyo ninkii soo kormaraayo iyaga waliman ataa calayhina oo yaa ah miman araada alxaja waalcumra qofkii xaj iyo cumro rabo meeshaa marka miman araada waxaa laga qaatay qofkii xaj iyo cumro ku socdo in uunan mawaaqiiddaas dhaafi karin haddii uu dhaafo ee camalkii cumrada iyo xajkii uu gudagalo ninkaa waajib baa ka maqan alixraamu min almiiqaad neefuu iska bixina haddii uu inta dhaafo ku soo laabto haddana meeshii ka xarmadana waxba lagama rabo ayib qofkii ka sokeeyo maka uga sokeeyana min xayu anshaa ayuu ka qabanaya laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum laysa ma ahanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah an tabtaguu inaad jerisaan ood raadisaan fadlan fadli fadliga oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday aayaddanina sida bukhaari warinaya can ibni cabaas wuxuu yidhi kaanat cukaadu wa mijanna wa dulmajaaz cukaad iyo mijanna iyo dulmajaaz iyo waxay ahayd aswaaqan fi ljaahiliyati suuqyaal jaahiliyadii wax lagu kala iibsan jiray waqtiga mawsimka iyo fata'ahamuu saxaabadii marka xoogaa waxay dareemeen dembi iyagoo xaj usoo baxay haddana inay ganacsadaan fata'ahamuu an yata an an yatajiruu fi lmawsim markaas aayaddan soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum dhib male idinkoo xajkii ku jira haddana inaad si qaable u ganacsataan dhibaataa ma meesha dad badanaa isugu imaanayo ninkii xoogaagiisii ka raadsanayo acmaashiisiina si saxa u gudanayo waa leeyahay ayb laysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembi ah an tabtaguu inaad raadisaan fadlan dheeraad ama fadli fadliga oo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaaday fa idaa haddii afadtum aada soo shubantaan min carafaatin carafaad aada ka soo shubantaan fadkuru llaaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcari alxaraam agtiisa ilaahay ku xusa waa musdelifa wadkuruu xusa hu alla xusa kamaa hadaakum lijli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay ku xusa wain kuntum wain hushaniya kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuun hanuunkaa ka hor hortiis la min adaalliina kuwa baadiyoobaad ka mid ahaydeen raallo wuxuu leeyahay haddaad carafaad ka soo tagtaan ifaadadu waxay tahay marka xoog loo soo baxo marka markaad carafaad ka soo dareertaan fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam musdelifo ilaahay ku xusa dikrigan marka muxuu yahay maqribkiina in lagu tukado ceshihiina in lagu tukado way oo salaaddii maqrib lasoo akhiro xilliga cishaha musdelifo la yimaado maqrib meeshaa lagu tukado cishihiina lagu lagu daro marka maqribka saddex ragco cishihiina labo salaada subaxna in lagu tukado dikrigay ka mid tahay wixii markaas xoog leh oo iyada ayaga ruksada aan la siinin waa ku tukanayaan salaaddii subax marka ay salaada subax ku tukadaanna inay ku ducaystaan meeshaas oo alla waxay ka rabaan aakhira iyo adduun khayr adduuniya khayr aakhiraba inay ilaahay kaga baryaan waa meel ducada lagu aqbalo ilaa waagu uu ka soo caddaado qoraxda intaynan soo bixinna ay kasoo dhaqaajiyaan marka fadkurullahda salaadahaas iyo ducooyinkaas waa fadkuruu xusa allaha alla xusa cinda almash fa idaa haddii afadtum aada soo dareertaan ood soo shubantaan min carafaatin carafaat xaggeeda aad ka soo dareertaan fadkuruullaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami mashcari alxaraam agtiisa wadkuruu xusa hu ilaahay sheeg sheega oo xusa kamaa hadaakum liajli hidaayatihi iyaakum maxaa ilaahay xusaysaana inuu idin hanuuniyey darteed yaa hanuunkan yaa idin siiyey allah idin hanuuniyey ayb kaafkaani marka hadda xarfu tashbiih maahane waa xarfu tacliil shabih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad ibnu maalik saasuu yiri kaafka marka tashbiihu ku imaadaa tacliilna waa ku imaadaa mararka qaar hadda tacliil waay marka tusaalihii tacliilka kanaaga lijli hidaayatihi iyaakum hanuunintiisa oo idin hanuuniyey darteed ilaahay u sheeg sheega ayb leanna qofkii adiga abaal kuu galo bani aadamku waa sheeg sheegaan de alla abaalkiisaa ka weyn in mar walba la sheeg sheego waa wain kuntum wain hushaaniya kuntum waxaad ahaydeen min qablihi min qabli hidaayatihi ilaahay hidaayadiisa oo idin hanuuniyey ka hor lamina daaliina kuwa iska dhunsan baad ahaydeen qof marka aan diin lahayn ad maxaa dhib haystan qofka aan diinta lahayn ama ha noolaado wakti hore ama waktigan ha noolaado mugdi iyo dulumaadoo ku jiraan waxaana arrintaa ogaan karo qofkii ama arkay ama qofkii soo hanuunayba oo iyagaasba ahaa kal ancaam waxaan ahayn uma noola gaalada qofka maxaa keenay isagoo lacag haysto nolol haysto noloshiisa haddana inuunan ku qanacsanayno walwal iyo dhib un uu ku jiro waa yaryahay qof gaala oo aan darooga isticmaalin waa yaryahay ama waxaan maanka dooriyo waxay u isticmaalayaanna waxay tahay maandooriyahaas adduunka dhibkiisa inay isku ilowsiiyaan adigana waxaa laga yaabaa inaa is leedahay war ninkaan dhibka haysta maxay tahay muufadiisiina waa haystaa gurina waa ku jiraa baabuurna waa wataa maxaa ka maqanaa is leedahay adigana diinaa ka maqan diinta qofkay ka maqan tahayna walbahaar kama baxayo weligiis leanna wehel ilaahay ma haysto qofka mu'minkaana ilaahay baa wehel u ah mar walba marka nicmadan islaamka in ilaahay loogu shukriyo ilaahay inuu nagu dilo inaan ilaahay weydiisano wax weyn inuu alla na siiyeyna inaan aaminsanna hal raba oo aynan nala yaraanin uma afiiduu min xaysu afaada annaas uma intaa kadib afiiduu shubma oo dareera min xaysu meel xaggeed kasoo dareera afaada annaasu dadkii ay kasoo dareereen marka min xaysu afaada annaasudan intee waayo laba tafsiir baa ku jira qaar waxay akaru almufasiriin waxay leeyihiin waa carafaat carafaat say ku tahay haddaaba lasoo sheegay taqdiim iyo taakhiiraa ku jiraan sababta keentayna waxay tahay nimankan ee quraysh marka ay xajka samaynayaan waxay samayn jireen ille waa xajin jireen iyagee waxay samayn jireen musdelifo iyaga ma dhaafi jirin carafaad ma tegi jirin leanna carafaad xaramka ka mid ma aha iyaga marka waxay dhihi jireen naxnu lxums annagu waxaan nahay dadkii xaramka u xamaasadaysnaa marka ahlu xaram aan nahay xaram ka bixi maynayn carafaad marka ma tegaya walidaalika nin reer baadiyo hashiisii ka dhuntay xadiis saxiixa baa wuxuu ahaa intuu carafaad yimid buu arkay nebigiioo taagan markaasu wuxuu yidhi war waa maxay ninkan sow xumsi maaha nimankii quraysh sow kama kama dhalanin maxaa meeshaan istaajiyey yidhi carafaad iyaga caadadaasay qabeen nebigu markuu xajatulwadaac sameeyey waa dhaafay musdelifo waa dhaafay dadkii waa fiirinayeen carafaadu istaajiyey caadadii quraysh waa khilaafay marka qurayshtii baa waxaa la leeyahay uma afiiduu min xaysu afaada annaas marka taqdiimku wuxuu noqonaya alxaju ashhuru macluumaat fman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaji uma afiiduu min xaysu afaada الnaas sidaa marka carafo loo looga hadlo kadib faidaa qadaytum faidaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha markaas imaanay taqdiim iyo taakhiir baa ku jiray dheheen akaru lmufasiriinna waxay ku tageen min xaysu afaada naasudan inay carafaad in laga wado qaar yar ayaa waxay ku tageen musdelifo ka soo baxa mina xaggeeda imaada subaxa tobnaad labadaa tafsiiraa ku jirta kan horaas ee loo badan yahay uma intaa dabadeed af markaad xajkii xirataan afi oo carafo aada afiiduu soo dareera min xaysu meel xaggeed kasoo dareera afaada naasu dadka ay kasoo dareereen meeshay dadka kasoo baxayaan ay kasoo dareerayaan kasoo dareera wastakfirullaaha ilaahay dembi dhaaf weydiista in allaha alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan istikfaartaana mar walbo cibaado la sameeyo la dhammeeyaba istikfaaraana la faray salaada nebigu markuu ka baxo astakfirullah astakfirullah astakfirullah buu dhihi jiray xajkiina waa kana markii carafaad oo xajka ugu weyn lasoo guto musdelifo lasoo baryo istikfaar ha lagu dadaala la leeyahay wastakfirullaha ilaahay dembi dhaaf weydiista ina allaha alla kafuurun weeyaan mid dembi dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan faidaa faidaa qadaytum manaasikakum faidaa haddii qadaytum aada gudataan manaasikakum acmaashiini aada gudataan fadkuruu xusa allaha alla xusa ka dikrikum xuskiinna oo kale aada xusaysaan aabaa'akum aabbayaalkiin ow ashadda wa ashadda iyo kaba daran dikran xagga xusitaanka fa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man ayaa ka mida yaquulu dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasiih fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nasiih adduunya nasiih wamaa lahu uma sugnaan ninkaasi fil aakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiib ah wa minhum iyagii ayuu ka mid ahaaday man ayaa ka mid ahaaday dadkii yaquulu dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasiih fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wax wanaagsan wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan nasiih waqinaa naga badbaadi cadaaba naari naarta cadaabteedana naga badbaadi ulaa'ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday nasiibka oo mimaa kasabuu wixii ay shaqaysteen ahaa ka ahaaday wallaahu alleh sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waay meeshaana marka alle wuxuu leeya acmaashii markii la dhammeeyo caadada carabta waxay ahaan jirtay markay xaramka isugu yimaadaan nin kasta aabbayaalkiisu faanina gabay intuu tiriyo aabbayaalkiis iyo awowayaalkiis qolo walba ile meel laysugu imaado waa qolo walba waa faanaysaa aabbayaalkeed iyoayay ammaanaysaa marka waxaa la leeyahay war aabbayaalkan saad u ammaanaysaan ood aabbayaalkiin u jeceshihiin alla u ammaana sidaa isi ka daran lianna ashayu bishayi yudkar fa idaa haddii qadaytum aada gudataan manaasikakum acmaashiinna fadkurullaha ilaahay sheeg sheega ka dikrikum sheeg sheegitaankiina aabaa'akum aada sheeg sheegaysaan oo kale waa masdarun udiifa ilaa faacilihi mafcuulu bihina nasbiyey ka dikrikum idinka sheeg sheegiddiinna oo kale aabaa'akum aabbayaalkiin aada sheeg sheegaysaan ow ashadda wa ashadda iyo ka daran ow bimacnaa waxaa weeyaan alwaaw ow ashadda wa ashadda iyo ka daranba si ka daran dikran ow ashadda wa ashadda si darnaan badan dikran xagga xusitaanka ilaahay u xusa dadkii marka isku ujeeddo maaha isku rajo maaha isku himilana ma aha dadkii marka laba nooc waay nina adduunya unbuu iska rabaa marka uu gacmaha kor u taagta nina himiladiisa waa dheer tahay oo aakhiro fiican adduunyo fiican buu rabaa fa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yaquulu dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasiih fi dunyaa adduunyo dhexdeed nasiih xataa xasanatan laguma darin wixii la siinayo lama sheegin leanna wax saa u weyn maba aha wamaa lahu uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiiba wa minhum iyagii ayuu ka mid ahaaday man qof yaquulu dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasiih fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wax wanaagsan xasanadaa marka waa maxay macaani badan baa lagu tilmaamay guri fiican haween fiican oo saalixada waxyaaba fara badan macno kasta oo adduunyo wanaagsan waa iska soo gelaysa waa caam wa fil aakhirati aakhiradiina xasanatan xasana wax wanaagsan nasiih waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeedana naga badbaadi ulaa-ika kuwaadaas lahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday nasiibka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday kasabuu ay shaqaysteen wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabtiisu ku ay degdegaysa waay wadkuruu llaha fii ayaamin macduudaat wadkuruu xusa allaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdooda ilaahay xusa maalmaha oo macduudaatin la tiriyo waa saddexda maalmoodoo ayaamu tashriiqa koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka salaadaha gadaashoodana in takbiiraad lala yimaadaa la sunneeyaa cumarna waa takbiirsan jiray dadkana way takbiirsan jireen ilaa mino ay ka yeerto gilgisho takbiirta qayladeeda darteed wadkuruu xusa allaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdooda maalmaha oo macduudaatin la tiriyey saddexdaa maalmood ayaamu tashriiqa faman tacajala qofkii degdego fii yowmayni laba maalmood dhexdood ku degdego falaa idma wax dembi ah calayhi korkiisa ma ahaanin marka maalmihii dhagaxa la tuuranayeyna waayo maalmahaas ayaamu tashriiqa kow iyo tobanka yowmulqari baa la yidhaahdaa laba-iyo tobankana waa yowmu nafri alwal xajka maalmihiisu maalinta sideedaad yowmu tarwiya la yidhaah maalinta sagaalaad yowmu carafa maalinta tobnaad yowmu naxri ama yowmu lxaji lakbar maalinta kow iyo tobnaad yowmu lqari lianna xaaji kastaa mino ayuu joogaa maalinta labiyo tobnaad yowmu nafri lwala la yidhaahdaa ninkii raba waa midda aayaddan ay sheegayso waa degdegayaa dhagaxda ayuu tuuranayaa bacda zawaal duhurkii kadibna waa dhaadhacayaayo ma makay xaggeedu aadaya ninkii marka labadaas maalmood dhexdood ku degdego falaa itma caleyhi xajkiisiina waa dhammaaday dawaafulwadaac bis baa u haray haddii uunan maki ahayn ayb faman tacajala qofkii degdego fii yowmayni laba maalmood dhexdood falaa idma wax dembi ah calayhi korkiisa ma ahaanin waman ta'ahara qofkii dib maro oo daaho maalinta saddex iyo tobnaad gaaro falaa idma wax dembi calayhi korkiisa ma ahaanin liman qofkii itaqaa ilaahay ka cabsaday marka liman itaqaa labada qoloboo u taalla ninkii laba maalmood ku baxo ee ilaahayna ka cabsaday dembi male kii saddex iyo tobanka ku daray allana ka cabsado wax dembi male isagana dembi male liman itaqaa labadooda marka oo kala taal laakiin laa shaka ninka saddex iyo tobanka gaaray waa ka acmaal badana isagaa fadli badan nebigana saddex iyo tobanka waa gaaray wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada annakum idinku tuxsharuuna in la idin xashrinayo la idin keenaayo ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa in la idiin soo xashrinaayo oo la idiin soo shirinayo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed